ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين waxaynu maraynay xadiiskii jibriil qaybihii u dambeeyey iimaanka dhexdiisii baynu ku jiray wuxuu leeyahay naadimku raximah اllah وبالmacaadi ayqinan bilaa taradudi wala اdicaa cilmi bwaqti اlmawcidi lakinana nu'minu min غayri imtira bkuli ma qad saxa can khayri اlwara min dikri aayaati takunu qablaha وهي علامات وأشراط لها ويدخل الإيمان بالموت وما من بعده على العباد حتما وأن كلا مقعد, مقعد, مقعد مسؤول ما الرب ما الدين وما الرسول عند ذا يثبت المهيمن بثابت القول الذين آمنوا ويوقن المرتاب عند ذلك بأن ما مورده المهالك وأيقنا بالمعاد بلا تردد وأيقن يقينso بالمعاad isa soo celinta بlaa تaradudi adigoo aan ka noqnoqon adigoo aan ka shakiyin وala اdicاa adigoo aan sheegan cilma cilmi aan sheegan aad u leedahay بwaqti الmawcidi xilliga ballanku uu yahay xilliga saacaddu ay dhacayso lakinana laakiin anaku hadday jiraan qaar sheegtay oo faraha la galay waktiga saacaddu ay dhacayso annaku laakiin nu'minu waxaanu aaminsannahay min gayri imtiraac muran la-aan amba shaki la-aan bikulli maa wax kasta oo qad saxa ka sugnaaday can khayri lwaraa makhluuqaadka kii ugu khayrka badnaa nebiyullaahi moxamed salawaatu ullaahi calayhi wasalaamu maxaa ka sugnaaday min dikri aayaatin takuunu qablaha xusitaan iyo sheegitaan uu sheegay aayaatin calaamado takuunu qablahaa ka horeeya wa hiya aayaadkaasi calaamaatun wa ashraatun lahaa waa astaamo iyo waxyaabo lagu garto wayadkhulu liimaanu bilmowti wayadkhulu liimaana weeyaan iimaanka waxaa soo gula gudagelaya bilmowti in la rumeeyo mowdka in la rumeeyo wamaa iyo waxaa min bacdihi ka dambeeya ee xutima lagu waajibiyey cala alcibaadi addoomaha wuxuu soo hayey arkaanuliimaankii marka arkaanuliimaanka waxaa ka mid ah aakhiro haddii la sheegay waxyaaba aakhiro rumaynteeda soo gudagelaya waxaa ka mid ah mowdka iyo geerida dadku inay dhimanayaan oo makhluuqaadku ay geeri ku wada xukuman yihiin alla mooyaane subxaanahu wa tacaala cid hadhaysaana aanay jirin ayaa aliimaanu bilyowmi alaakhir soo gudagelaysa wayadkhulu aliimaanu bilmowti in la rumeeyo ayaa soo gudagelaya geerida wamaa min bacdihi iyo waxa ka dambeeya oo xutimaa lagu qasbay amba lagu waajibiyey cala alcibaadi addoomaha ikhtiyaar ma leh anigu dhimashada iga yaro daaya ama dib igu dhiga ma jirto meel bay taallaayo way go-an tahay laa yastaqdimuuna saacatan walaa yastaakhiruun saacadna ma soo qadimayaan saacadna dib u dhici maayaan waanay qarsoon tahay oo xilli ay tahay alla mooye cid kaloo garanaysaa ma jirto qofku markaa waa inuu islaaliyo wayadkhulu liimaanu aliimaana bilmowti wamaa min bacdihi iyo waxaa ka dambeeya cala alcibaadi addoomaha xutimaa lagu qasbay alxatmu waa shayga go-an ee laalaabad aan lahayn shakinaanu ku jirin wa anna kullan qof kasta muqcadun waa la soo fadhiisin mas-uulun waa la weydiin waa marka uu dhinto kadib marka qofka uu dhintay xabaasha la dhigo waa la waa la soo fadhiisin doonaayo mas-uulun waxaa la weydiin doonaa man rabbu maddiinu waman rasuulu man rabbu rabbigaa yuuha maddiinu diintaadu maxay ahayd waman rasuulu rasuulkaagina muxuu ahaa taasaa la isweydiin doonaa cinda daa markaasaa yuhabbitu lmuhayminu allaha muhayminkaahi uu sugayaa aladiina aamanuu kuwii iimaanka laga helay wuxuu ku sugayaa bihaabiti lqowli qowlka sugan ee lagu badbaadayo halkan wuxuu ku sheegay wayuuqinu lmurtaabu israaci wayuuqinu wuxuu xaqiiqsanayaa maalintaa almurtaabu kii shakisanaa cinda daalika markaa bianna maa mawriduhu almahaaliku halkuu u socdaa oo uu kusi ku sii jeedaa inay tahay halaagyadii halaag keliya maahee mahaalik inay tahay halaagyaal fara badan kii ilaahay waafajiyaana wuu badbaadayaa kii ilaahay waafajin waayaana karkaarku weydaaranaya waxaanu xaqiiqsanayaa meesha loo socdaa inay tahay meel dhib badan oo halaag uu ka horeeyo amba halaagyaal ay ka horeeyaan halkan wuxuu kaga hadlayaa qofku marka uu dhinto ee xabaasha la dhigayo iilka amba bahaaluba ay cunaan oo shimbiruhu ay kala goostaan amba la gubo wuxuu doonaba ha ku dhacaane qof kasta marka uu dhinto in dib loo soo noolaysiinayo oo su-aala la weydiinayo su-aalahaas qaabku uga jawaabana waxaa ka dambeeya lagu xisaabinayo hadduu si wanaagsan uga jawaabana si wanaagsan buu u noolaan hadduu si qaldan uga jawaabana amba uu ka jawaabi kari waayana si dhibaato badan buu u noolaanaya imtixaanka rasmiga ee imtixaankaa weeye imtixaanka ay tahay inaan usii diyaar garowno oo qofka muslimkaa xisaabta uu ku hayo oo acmaasha uu samaynayo uu ku miisaamo waxaad ka tegeyso iyo waxaad la imanayso waxyaabaha kale waa cayaayir imtixaanaadka kale adduunyada amba shaqo qofku uu gelaayo amba waxbarasho uu gelaayo amba xisaabo kale oo waxyaabaha dadku qaar ay xisaabinayaan amba marka uu hawl samaynayo uu iska eegayaa waxyaabo dhowdhow weeye acmaasha waxaynu ka tegaynay waxaynu la imanayna haddaynu ku miisaano xabaal baa dambayso su-aal baa dambaysa maxaad kaga jawaabi wax badan baa inoo qabsoomi lahaa laakiin ayaan darradu waxay tahay halmaan fara badan baa jiriya seegitaan fara badan oo umuuro kale aynu ka fikiraynaa taasaa markaa wax badan naga qaladay wa anna kullan mid kasta oo dadka ka mida muqacadun waa la soo fadhiisin mas-uulun waa la weydiin man rabbu maddiinu waman rasuulu waxaa la isweydiinayaa rabbi rabbigaa yuu ahaa yaad caabudi jirtay yaad ka amar qaadan jirtay yaad weyneyn jirtay maddiinu diintaadu maxay ahayd aada haysatay waman rasuulu rasuulkaaga muxuu ahaa saddexdaa su-aalood oo keliya waxyaabaha la isku dawakiyey maanta ee dadka wakhtigoodii waale wakhtigoodii seejiyey ay ku habsaameen ee hebello iyo magacyo iyo reero iyo ururo iyo axzaab iyo xisaabo kale wax allaaliya waxaa la isweydiin maayo waxaa la isweydiinayaa waa rabbi iyo diin iyo rasuul qof hebel ka waran hebel maxaad ka aaminsanayd hebel mala socotay mise waa diidanayd reer hebel xaalkooda ka waran may fiicneen mise way xumaayeen ololaha xaggeebaad u waday yaad u codaynaysay wax allo waxaasi meesha ma yaallaan waxa yaallo oo keliya saddexdaas su-aalood oo gaagaaban jawaab fara badan oo dheer uma baahna jawaabtay u baahan yihiin waa jawaab kooban laakiin waafajin baa ka horeysa dadku way sii qaybaan iminka rabbigaa waa ayo rabbigay waa alle diintaydu waa islaam nebigaygu waa moxamed salawaatu ullahi calayh wasalaamu laakiin marka qiyaamaha la tago xisaabtu taa way ka duwanaanaysa taa way ka duwanaanaysa cinda daa markaasaa yuhabitu uu sugayaa almuhayminu alleh aladiina aamanuu dadkii mu'miniintaha wuxuu ku sugayaa bilqowli athaabiti qowlka sugan laa ilaaha ila allah ama jawaabta inay gartaan walaqad uuxiya ilaya أنكم تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال رسولك عليه الصلاة والسلام وحده وحا ليه وحيودي إن حبالها ليدكو امتحاميو أو ليدكو فتنينيو امتحان يا فتنة أدو تتانك الدجال عور ليدهدو كلا فتنة أنبيضو لما يكسي عبادين يكسي عودين أو مدهو دا يكسي ديجين تاس أو كلا أنبتا مد إن يركو سيسو أدو دو أو كلا أيا مالنت قيامها maalin xabaasha iyo qabriga lagu xisaabinaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam suurad ayuu ka bixiyey qofka su-aalaha qaabka loo weydiinaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiiskii dheeraa wuxuu leeyay rasuulku calayhi salaatu wasalaam fayaatiihi malakaani shadiidaa waxaa u imanaya laba malag oo xoog badan oo shiddo badan baa soo ayaa qofka u imanaya way soo fadhiisanayaan qofka way way maantirayaan bimacnaa fayantahiraani qofkii markay qabtaan way cabsi gelinayaan cabsigelintaasi waa damat lqabri qabriga qofka la isugu keenayaa feedhaha iswidaaranaya qofka cabsida adduunka o dhan baa isugu imanaysa haddii aad wax isku beegbeegatay su-aalo xataa adduunka marka la joogo dabeeta lagaa nixiyo su-aali waad kala ilaaweysaa dadka qaar baa qalbigoodu adag iyo hoos sugnaada marka qofka xabaashiisaa loo geliyo ee dadku ay ka dhaqaaqaan iyadoo qofka aan lagaba hadlin ayaa waxaa ku dhacaysa damatulqabri qabrigaa qofka xaggan iyo xaggan la isaga keenaya feedhaha isweydaaranaya cabsi baa qofka la gelinaya labadan baa cabsi bay gelinayaan dabeeta way kala way kala fujinayaan markaasaa lasoo fadhiisinaya markaasaa su-aalihii lagu boobaya man rabbuk maa diinuk man nebiyuk intaasaa la weydiinaya rabbigaa waa ayo diintaadu maxay ahayd nebigaagi maxay nebigaagi muxuu ahaa fitanta ibni aadamka la mariya rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay waa fitnada ugu dambaysa qofka mu'minkaa fitnada ugu dambaysa ee noloshiisa halkay ku gebagabowdaa waa halkaas aakhiru fitna tucradu cala almu'min waxay ku dhammaanaysaa su-aalahaas fadalika xiina yaquulu allahu caza wajal yuhabbit allahu aladiina aamanuu bilqowli alhaabiti fi lxayaati addunya وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء marka ilaahi subxaanaه wataعala uu ka warramaya waa halka dadka muuminiinta waxay ku sugnaanayaan oo naxdintii iyo cabsidii gashay ma seejinayso su-aasha jawaabteedii way sugnaanayaan jawaabtii bay haysanayaan laakiin kuwa daalimiinta ah ee ilaahay subxaanaه wataعaala iska diiday adduunka intii la joogay way ilaawayaan weligaaba ku celceli qofka taariku salaadkaa qofka ilaahay iska nacay qofka cilmaanigaa qofka kana kana kana ee dariiqa ka weecdee ka leexday maalintaa hadduu si kasta maanta ugu sii celcelinayo cabsidaasaanu qofku ka soo hadhahayn inta mumin qofka muuminkaa ayuu ilaahi subxana wa tacaala sugaya uu sugaya ilaahi subxaana wa tacaala wayudilu allahu adaalimiin ilaahay daalimiintana wuu luminayaa wayafcalu allahu maa yashaa qofka wuxuu odhanaya rabbiy allah wa diiniy alislaam wa nabiyi moxamed sala allahu calayhi wasalam intaasuu israacay qofkii maaragtay muuminka ahaa intaasuu israacinaya marka qofka muslimka ahi jawaabtiisu waxay noqonaysaa xabaasha markuu galo camalkiisu maanta siduu yahay camalkiisu maanta siduu yahay ayay jawaabtiisu noqonaysaa inay su-aashu kaa xun tahay oo aanaad ka jawaabi karahayn haddaad kasii jawaabi karaysaa su-aashu inay kuu fiican tahayna imikaad sii garanaysaa wuxuu leeyahay wabilliqaa waalbacthi waannushuuri wa biqiyaamina min alqubuuri waxaa soo gudagelaya alimaanu biاlyowmi اlaakhir wa biاlliqaa ilaahay in lala kulmaayo wاlbachu isa soo saaritaanka xabalaha layska soo saaraayo wاnushuur waa isla mid albachu wاnnushuur waa dadku inay dib u soo noolaanayaan oo xabaalaha ay ka soo baxayaan wa biqiyaamina iyo inaynu ka soo kacayno min alqubuuri xabaalaha si markii hore aynu ahayn kamaa bada'akum tacuuduun si ilaahi subxaana watacaala markii hore idiin bilaabay ayuunbaa haddana dub laydinku soo celinaya waa nushuurka iyo bacsiga iyo alqiyaamu min alqubuur waa isla macne dadku markay dhintaan ee suurta la afuufo dadka dhammaantood way soo wada noolaanayaan amba xabaal ha ku jiraan amba bad ha ku jiraan amba bannaan ha yaalaan amba bahala ha cunaan ama baddu ha liqdo wax kastaaba ha dhacaane qof kastaa wuu soo noolaanaya culimmadu waxay idhaahdeen haddii qofka intay baddu liqdo bahalaha baddu ay kala goostaan oo lafahooda ay burburiyaan oo xagga dambe ay ka dhigaan oo baddu ay kala qaad kala qaadato iyo qofka isagoo dhammaystiran xabaashi sidaa loo dhigay ee lafihiisu ay soo hadheen marka suurta la afuufo isku si unbay usoo kacayaan isku si ayunbay usoo kacayaan yacni kanna xabaal buu ku jiraa wuu soo noolaanayaa dadka qaarkoodna waa la waayayaa meesha ma taalo qof la waayaya oo hadhayaa ma jiro qof kastaa meeshuu doonaha joogo siduu doonana ha u dhinto halkuu doonana amba ha ku xabaalaado amba ha ku qarsoonaadee qof kasta oo dhintay waa la soo saaraya waa la soo noolaynaya wayastanbi'uunaka axaqun huwa qul ii warabbii latubcahunna qul ii warabbii inahu laxaqun wamaa antum bimucjiziin nimankii quraysh la odhan jiray rasuulka calayhi salaatu wasalaam way asraareen waxyaabahay diideen waxaa ka mid ahaa isa soo saaritaanka zacma aladiina kafaruu an lan yubcasuu waxay diideen nimanka la yidhaahdo qurayshi in laysa soo saarayo waay zacamu waxay sheegteen hadal aan waxba ka jirin oan macno lahayn isa soo saaritaankiibay diideen rasuulka calayh isalaatu wasalaam waxaa la faray inuu xaqiiqda u sheegay qul balaa warabbii latubcahunna uma latunabba'unna bimaa camiltum waxaad tidhaahdaa ha walle iyo bille waa laidin soo saaraya markaasaa waxaad samayseenna farta laydinka saaraya waxbaanay hallaabahayn ku abshira oo ku bishaaraysta sidaasaa rasuulka alayh isalaatu wasalaam nagu yihi culimmadu waxay tartiibiyeen oo ay kala horreysiiyeen qofka ilaa markuu dhinto ee uu geeriyoodo ilaa dadka la kala saaraayo jannada iyo naar kuu doono qofka hala geeyo amba xisaabtiisa ha noqotee see u kala horeeyaan geeridaa u horeysa qabriga ayaa ku xiga oo caalamulbarzakha oo su-aalaha lagu weydiinaayo waxaa ku xigta markaa annafku fi suur suurta in la afuufaayo xabaalaha inay ka soo baxayaan ardulmaxshar dadka in la keenayo oo banaanka la isugu wada keenayo ma hadda wakaano ha wareeraan meeshii lagu xisaabinayey dabeete shafaacadii inay dhacayso xisaabtii inay dhacayso alxisaabu waljazaa xisaabta iyo isabaalmarintu inay ku xigayso xisaabtoo laba qaybooda mar waxaa la sameeyaa alcardu dadka in loo soo bandhiga acmaashoodii oo lafteedu laba qaybood siya xagga dambe in ku sheegi doonaa marna waa xisaabtii qofka xisaabtiisa gacanta loo saarayey kanna waa khayr kanna waa shar qofka loo kala saarayey dabeete waxaa dhacaya waa tadaayiru suxuf suxufta iyo kutubtii ay ku qoreen dadka abaalkoodu faamaa man uutiya kitaabahu biyamiinihi waamaa man uutiya kitaabahu bishimaalihi waamaa man uutiya kitaabahu waraaa dahrihi kutubta noocaasi qaabkay uqaabilayaan ee uqaadanayaan oo ka tarjumaysa meeshay tegayaan ma ehlunaarba mise waa ehlujanna guruubkeebay raacayaan ayaa kusii xigaysa miisaankiibaa ku xigaya xawdki iyo siraadkiibaa ku xigaya aljannatu aw innaar jannadii iyo naartibaa gebagebe u ah marka waxa weeyaan qofka muslimka ahi xisaabahaas oo dhan iyo umuurahaasi oo waaweyni way soo socdaan way dambeeyaan qofku ha u meel dayo waxa uu samaynayo iyo wuxuu qabanayo wuxuu leeyahay wabilliqa waxyaabaha soo gudagelaya waxaa ka mid a alimaanu bilyowmi alaakhir alliqaa la kulanka alleh man axaba allah man man axaba liqaa'a allahi axaba allahu liqaa'ah waman kariha liqaa'a allahi kariha allahu liqaa'ah qofka ilaahay la kulankiisa jeclaada ilahayna la kulankiisuu jeclaadaa laakiin ninka dhibsadee ka meermeera ee kahanaya ilaahay inuu la kulmo xumaantiisuu og yahay ilaahayna ma xaaleeyo ma jecla inuu la kulmo marka alliqaa amba diid amba ogolowe ilaahay maalin maalmaha ka mid a waa la hor istaagaya waalbacthu waannushuur isa soo saaritaankii iyo isasoo faqitaankii wa biqiyaamina min alqubuuri iyo xabaalaha inaynu ka soo kacayno gurlan xufaatan kajaraadin muntashir yaquulu dulkufraani daa yowmun casir dadka markay soo baxayan sidee bay weegin talow haalkoodu waa sidee rasuulka calayhi salaatu wasalaam sheegay gurlan xufaatan curaatan rasuulku calayhi salaatu wasalaam iyagoo buuriye qaba iyaga oo kabala iyagoo qaaqaawan wuxuu leeyahay ka jaraadin muntashir sidii ayax faafay oo kale ayax saa meel loogu hayo la sii daayey mid xaggaasuu cararaya mid xaggaasuu cararaya mid xaggaasuu cararaya isku jiha maaha argagaxa iyo dhibta meesha taalla waxba la isweydiin maayo qof kasta halka wajahadiisa markuu ka soo baxo xabaasha halka wajahadiisaabuu cararaya qof kasta waa la salbabaqaya oo waa la sasayaa oo waa la wada cabsanaya ka jaraadin muntashir yaquulu dulkufraani ninka gaalnimada watay waagaa ninka gaalnimo ku dhintay wuxuu odhanayaa daa yowmun casir maanta waa maalin kadeedan maanta waa maalin dhib badan buu odhanaya wuu calaacalaya wayujmacu lkhalqu khalqigaa la isugu keenayaa liyowmi alfasli maalinta kala saarka ardulmaxsharkii baa la imanaya dadkiibaa ha yaacyaacaan xagga iyo xagga ha qabtaan laakiin aakhirka waxaa la isugu keenaya looga dhawaaqaya halkii xisaabta waa dhul hadda aan jirin oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waagaas iyo xilligaasi u abuuri doono jamiicuhum dhammaantood khalqigii oo dhan maaha dadkii oo keliya khalqigii oo dhan baa halkaa la isugu keenayaa culwiyuhum wasufli kuwii xagga sare iyo samada ku noolaa iyo kuwii xagga hoose ee dhulka ku noolaa caalamka hoose iyo caalamka sare halkaasaa lasoo wada fadhiisinaya malaa'ig jin insi xayawaanaad waxay doonaan ha noqdaan makhluuqaadkii ilaahay oo dhan baa halkaa la isugu wada keenaya xisaabta soo istaagaya cid ka maqnaanaysa oo ka hadhaysa ma jirto waa yahay fii mowqifin yajilu fiihi اlkhaطbu wayacdumu اlhawlu bihi wاlkarbu fii mowqifin goob iyo meel la istaago ayaa la isugu keenaya oo yajilu fiihi اlkhaطbu waxyeeladu ay weyn tahay lama sifayn karo maalintaa dhibta taalla dhibaato badani ay ka jirto yajilu fiihi maalintaasoo amba mowqifkaas iyo goobtaasoo yajilu fiihi ay weynaanayso alkhaطbu waxyeeladu dhibaato weyn ay ka dhacayso wayacdumu اlhawlu bihi wاlkarbu kurbada iyo kadeedka iyo dhibaatada taalla alhawl iyo alkhaطbu iyo alkarbu waa isla macnayaan waa dhibta dhib aan la sawiran karin dhib aada iyo aada u baaxaddeedu u weyn tahay ayaa maalintaa dhici doonta fii mowqifin mowqif yajilu fiihi alkhaطbu waa mowqifka ilaahay subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay hooyadii caloosha ilmaha ku siday ilmuhu ka soo dhacayo adduunka marka la joogo ilmuhu soo dhacaa laakiin seebuu usoo dhacaa dhib iyo rafaad ayaa soo mara dumarku way foolanayaan xanuunkii bay dareemaysaa dhibtii bay dareemaysaa dhakhtar bay tegaysaa dhibaataa soo maraysa xanuunkay dareemaysa laakiin maalintaa ilmihii caloosha lagu ogaa gabadhi dhibaatadu intay leegtahay ilmahaasi goor uu soo dhaafay mooga ilmihii xansheerka ay ku siday iyo maaragtay dhabarka ku xambaarsanayd gooruu ka dhacay ma ogaanayso bal suure hooyo ordaysa oo ilmihii ay ambaarsa xambaarsanayd meeluu la soo gaadhay aan garanahayn foosha la yaqaanay xanuunka iyo dhibaatada ay leedahay laga sheekeeyo oo haweenku aanay dareemahayn ilmahaasi gooruu soo dhaafay iyadoo soconaysa oo ilmihii caloosha ka jira ku jiray ka soo dhacay oon xaaladdeeda ay ogaanaysa bal ka waran yacni dhibaato ilowsiisay baa jirta xanuunkaas ay dareemi jirtay xanuun ka weyn iyo dhibaatada dhibaato ka weyn ayaa jirta naxariistii hooyada ee ilmaha ay ku ilaashanaysay wax kasta ay ku ilaaweysay waxay ku ilowday baa jiro ilmaheedii xansheerka ay u geejisay ee dhabarka ay ku haysay gooray miyay furtay miyuu ka dhacay miyuu dhintay miyaa la isla jiidhay ma taqaano way dhaqaaqaysaa qof kastaaba naftiisaa la weyn xaaladda iyo hawlka meesha yaalla ayaa qofka wax kasta ilowsiinaya hooyo iyo aabbo iyo walaal iyo mid la jecel yahay iyo mid jilicsan mid kasta waad ilaawaysaa naftaada mooyaane wax kale xasuusan mayse fii mowqifin mowqif yajilu fiihi alkhaطbu khadbiga iyo mashaakilku uu wan yahay wayacdumu alhawlu bihi waalkarbu dhibaatada iyo waxyeeladuna ay badan tahay wauxdiruu waxaa dadka loo keenay lilcardi waalxisaabi dunuubtoodii in loo soo bandhigo oo la tuso waalxisaabi iyo in la xisaabiyo alcardu waalxisaab way kala duwan yihiin alcardu waa qofka dembigiisii in la hordhigo oo maaragtay dembiyadan ma samaysa kanna ma samaysay kanna ma samaysay waa laba qayboodoo midna waa cardi naxariisa midna waa cardiga fadeexadda ah qofka muuminkaa ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu jecel yahay ilaahay si gaaraba uula baxayaa su-aal gaarabuu weydiinaya isagai ilaahay qura ismaqlayaan dembiyadii qofka uu galay baa la weydiinaya dembigan ma samaysay hayo ilaahay waan sameeyey kanna ma samaysay hayo waan sameeyey kanna ma samaysay dembiyadii aada gashay oo dhan ayaa lagu wada qirsiinaya qofka muslimkaahi markaa ee muuminka ahi wuu quusanayaa ilaa iyo maalintaad qaangaadhay xilasaamadka noqotay iyo ilaa maalintii aad dhimatay waxaad dembi samaynaysay oo dhan marka dabada laguu soo qabto maanta maaad maxaad ka xusantay hataa ninka dhallinyartaa ee laga yaabo shan sano inu inuu xilasaamad ahaa ama uu qaangaadh ahaa mukalaf uu ahaa haddii la weydiiyo shan sano dunuubtaad qabatay maxay ahayd ma garan karo shan sano maxaanu leeyahay sanad ka dhig sanad ka yaree lix bilood ka dhig lix bilood dembiyadanu galay beenteennii iyo xanteennii iyo xumaanteennii iyo qalluuceennii yaa garanaya lix bilood ka kaalay bil bil ka kaalay shan iyo toban cisho toban cisho wallaahi laba cisho iyo hal maalin dunuubta aynu gallayna inaan garanahayn dunuubta tiradeeda inta leeg tahay waynu garan lahayn haddii ay walbahaari nagu hayso jaanisyada adduunyana dhaafay waynu garanaynaa waxyaabaha adduunyada ku saabsan ee waxyeeladahe nafteennu ay kahatay waynu garanaynaa laakiin waxyaabaha aakhiradeenna waxyeelaya niyadaynooguma jiraan niyadaynooguma jiraan lama garanayo qofku wuu iska ilaawaya wuu iska soconaya kaanama inaan waxba samayn gelinka hore haddaad samaysay oo ilaa gelinkii dambe ilaa berita aad waxoogaa ka yar walbahaarto dembi weliba dembiga yaro weyn ee culayska leh caawadka ilaaweysa nolol cusub iyo weji cusub baad gelaysaa dadkii horena saamay ahaan jirin ta muhiimka markaa waxa weeyaan qofkii muslimka ahaa ee muuminka ahaa ee weliba ilaahay u naxariistay marka saa loo soo hordhigo dembiyadiisii oo dhan kan ma samaysay kan ma samaysay kan ma samaysay qofki wuu quusanaya ilaahay subxana wa tacala wuxuu ka odhanayaa adduunkii anigaa ku asturay maantana dembigaaga waan kuu dhaafay naxariista ilahay waa taas laakiin qofka ehlunaarka ah ee la ciqaabayo dadka ilaahay oo maqlaya waa cardigaal qaybtiisa labaad ee dadka ilaahay oo wada maqlaya ayaa hebel hebel oo la xaadirinaya soo odhanaya waa aniga dembiga noocaasiyo noocaasa ma samaysay soo odhanaya haayo waan sameeyey yaa ku yidhi samee miyaanan ka xaaraantinimayn waa la kashifaya waa la fadeexadinaya waa makhluuqaadkii ilaahay oo dhan ree hargeysa oo keliya maaha soomaaliya oo qura maaha ibni aadam oo keliya maaha waa makhluuqaadkii ilaahay abuuray oo dhan oo taagan ayaa su-aasha la weydiiyeyna maqlaya jawaabtiisana maqlaya xumaanta noocaasa ma samaysa ilaahw naastur mushkiladda ugu weyn waa mushkiladdaasi qofkii markaa ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ula doonay inuu naxariistana wuu naxariisanayaa kii ilaahay uu doonay inuu ciqaabana wuu ciqaabaya ilaahi subxana wa tacala waxaanu weydiisanaynaa fadligiisa iyo naxariistiisa nagu cafiyo wa uxdiruu waxaa loo keenay lilcardi waalxisaabi in dembigoodii la tuso oo loo soo cardiyo walxisaabiyo in la xisaabiyo xisaabtu cardiga markaa way ka duwanti xisaabtu waa in qofka xumaantiisana la soo qaado wanaaggiisana la soo qaado la isu miisaamo miisaankaa soo socda marka qofkii in la xisaabiyo dembiyadii uu galay ee waxyaabihii wixii sababay qaarkood in laga dhaafo qaarkood in lagu qaado wanqaacat calaa'iqu lansaabi wanqaacat waxa go-ay oo furmay calaa'iqu lansaabi xidhiidhadii nasabka iyo abtirsiinta aabbo wax kuu qabanaya ma jiro walaalkaa waad ku baxsanaysaa ma jirto hooyadaa baa kaa baxsanaysa gabadha xaaskaa ninkeedii jeclaabaa ka baxsanaya gabadhu ninkeedii bay ka cararaysaa yowma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi intii dadka aada ugu jeclayd ee nafta aada u huraysay ee qofku u gubanayey ayuu qof kastaabaka kale ka dhuumanaya aabbu inankiisibuu ka dhuumanaya inankuna aabihiibuu ka dhuumanaya hooyadu inankeedii bay ka cararaysaa inankuna hooyadiibuu ka cararaya wahaakada intii kale asxaab iyo qaraab aanu ahayn iyo xigta aanu ahayn iyo isku qol aanu ahayn iyo isku xisaabaha kale aanu ahayn waxaa hadalkooda dhaaf hooyadii baa ka cararaysa ilmaheedii wanqaacat waxa go-ay calaa'iqu lansaabi xidhiidhadii abtirsiinta ayaa go-ay oo meesha ka baxay wartakamat saaaib wartakamat saxaa'ibu lahwaali waxaa isfuulfuulay oo iskor maray daruurihii ahwaasha iyo dhibaatooyinka dhibaatooyinka dhacaya daruuraheedii wuxuu ka soo qaaday dhibaatooyinkii wuxuu ka soo qaaday roob yacni roobkaa markuu saa usoo da-ayo mahigaanka uu yahay iska iska caabin kari may hadaad tilaa gacanta dhibca isaga du ma samayn karaysid meel kasta uu kaaga dhacaya waxyeelada farabadnaanteeduna maalinta qiyaamaha waa noocaas saxaa'ib alahwaal qaar sajaa'ib baa u qoran laakiin waxaa saxi waa saxaa'ib weeyaan saxaa'ib alahwaal waa jamcu saxaaba suxubna waa lagu jamciyaa saxaabna waa lagu jamciyaa saxaa'ibna waa lagu jamciyaa wartakabat saxaa'ibu alahwaali waxaa isdul fuulfuulay daruurihii dhibaatooyinka dhibaato oo dhan baa isu wada imanaysa dhibaato adduunka laguma arag ka gaajooda iyo ka faqiir noqda iyo ka la dilo iyo ka la cadibo iyo ka la xidho iyo ka loo hanjabo iyo ka qada wax alla waxaas dhibaato maaha dhibaato way dambaysaa wancajama albaliiqu fi lmaqaali wancajama wuu afgo-ay ya agnaan buu noqday weeyaan albaliiqu kii aftahanka ahaa fi lmaqaali xagga hadalka dadkii aftahamada lahaa ee dadku afkiisa ay eegi jireen ee hadalkiisa loo dheg raaricin jiray amba ha gabiyo amba ha hadlee nin kastoo aftahami maalintaas hadal u waayaya afkiibaa juuqda gabay weeyaan afkiibaa juuqda gabay wancajama albaliiqu incajama wuu hadli kari waaye weyan cajam buu noqday waxay ka dhigan tahay nin nin cajami ah oo aan carab ahayn oo af carabigana aan baran oo ledha af carabi ku hadal kuma hadli karayo waxay ka dhigantahay qof kasta oo hadli yaqaanay adduunka markii la joogay dhibaatadaasi markii ay timi wax alaaliya wuxuu ku hadlo iyo meeluu ka hadlo iyo ciduu la hadla midna uma taalo qof kasta afkiisu afkiisa maaragtay uu haysanaya wacanat ilwujuuhu lilqayuumi wاqtasa min di dulmi اaluumi lilmadluumi wacanat ilwujuuhu waxay isu dullaysay wejiyadu waxay isu dulleeyeen lilqayuum allihii qayuumka ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala qof kasta dulinimo isu muujiyey iyo addoonnimadiisii xaqiiqiga ahayd ee dhabta ahayd ayay wejiyadii oo dhami ilaahay subxaanahu wa tacaala tuseen waqtusa min di dulmi lilmadluumi kii daalimka ahaa ayaa laga jaray oo laga gooyey wuxuu u geystay kii maaragtay la dulmiyey kii daalimkaa dembiga uu galay baa looga jaray kii madluumka ahaa ilamaa iyo si rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu sheegay rida geesaha leh iyo rida geesahala ee seenyada ahi rida geesaha lihi ay ku dhufatay ilaa looga jaro xayawaankiibaa loo kala jarayaa ibn haddii ibni aadamka mukalafiintaana ka warran marka xayawaanaadkii isdulmiyey marka loo kala gooyo waxaa loo dhanaya ciid noqda mase ciid noqonayaan ibni aadamkii iyo mukalafiintii baa soo hadhaya marka waa loo kala goynaya waxaa loogu kala goynaya kala goosoo maarata waxa isku dhufta kii la dilay iyo kii la xidhay iyo kii la dhacay iyo kii la boobay iyo kii laga badsaday iyo kii la khiyaameeyey waxyaabahaasoo dhani adna maanta khiyaamee la odhan maayo soo kumuu dhirbaaxin adna maanta dhirbaax la odhan maayo hal qodobun baa loogu kala deenbaxayaayo qofka xasanaadkiisi baa lasoo qaadaya kii daalimkaha baa laga soo qaadaya xasanaadkii kii madluumkaha baa la siinaya kan baa laga soo qaadaya kama adna qaar baa lagaaga sii jaraya adigu daalin baa tahay madluumna waa tebel hadda ogow waxna waad xamataa waana lagu xantaa kaad xamanaysay xasanaadkaagii baa loo qaadaya waxaa laga yaabaa adigana intaasoo qofka ku xamanayey in xasanaadkooda lagaaga soo qaado qof adna qofna waxba ku hari maayaan qof kasta xumaantuu galay baa laga goynaya dadka qaarkood ba waxay soo istaagayaan sifir iyo cidlo iyo bannaan oo xasanaadkii lagu lahaa iyo xasanaadkay lahaayeen ayaa waxaa badanaya xasanaadkii lagu lahaa iyagiiba waxay gelayaan markaa iyaga wax lagu yeelanaya marka waxaa la samaynaya dadkii kalea laga soo qaadaya xumaantooyinkii iyo dembiyadii markaasaa madaxa lagaa saaray rasuulku calayhi isalaatu wasalaam wuxu uhi maalinta qiyaama waxaa iman doona rag buuraha oo oo kale oo xasanada wata salaado qur-aan seko umuuro badan oo cajaayib oo xasanaada wata ayaa maalinta qiyaamaa iman doona markaasaa kayuu loo soo gelaya aniga wuu caayay anna wuu dhacay anna wuu i dilay anna wuu i xantay anna kanbuu iga sameeyey qof kasta xasanaadka barh looga goynaya waa la siinaya dabeed dadkii laynkii oo taxan oo safkii dadka ay ku jiraan ayaa waxaa dhammaanaya xasanaadkiisii dadka sayi-aadkoodii baa lasoo gurayaa markaasaa madaxa loo saaraya ninkii buuxay xasanaadka meesha wuxuu ka dhaqaaqaya isagoo xasanaadkiisina ay idlaadeen oy dhammaadeen sayi-aadda ka buuxa ciyaada billaah ilaahi subxaana wa tacaala wax laga magan gelo weye laakiin qofka muslimka ee maanta a sii xisaabtama dee waxaa tao looga sheekaynayaa xisaabtan maalintii maxaa ku soo gala maxaase kaa baxa maalintii maxaa ku soo gala oo xasanaada maxaa kaa baxa oad xumaan samaysaa maanta loo baahanya xisaabta maanta inoo taalaa wasaawat اlmuluku liljnaadi wajii'a biاlkitaabi wاlashhaadi wasaawat waxaa sinmay almuluku waxay la sinmeen dheh almuluku boqoradii liljnaadi ciidamadii kii ciidanka dhibooga ahaa ee cidina aanay aqoonay derbiyada saa u taagnaa iyo ninkii boqorka ahaa oo la yaqaano dee xaaladiisu caynkay tahay garabka isa saareen maalinta qiyaamaha isku mid bay noqonayaan waa la wada xisaabinayaa la kala saari maayo waa raggan meeshii v i b da ahayd gee la odhan maayo dhammaan waa la wada taagnaanayaa dhibta waa la wada marayaa imtixaanka waa la wada gelayaa waa la iswada xisaabinayaa isku dariiq baa la wada maraya way sinmeen almuluku liljnaadi wajii'a waxaa la keenay bilkitaabi wاlashhaadi kitaabkii lagu qoray xasanaadka iyo sayi-aadka waxaa kaloo la keenay alashhaad markhaatiyadii malaa'igtii markhaatiga ka ahayd markaad xumaanta samaynaysay iyo malaa'igtii markhaatiga ka ahayd markaad wanaagga samaynaysay baa la keenaya wajaat kulu nafsin macahaa saa'iqun wa shahiid waxaa imanaysa maalin kasta naf kastaa imanaysa iyadoo midna uu wado markhaatina camalkeedii iyo malaa'igtiiba ay daba kitaabkiisi baa la wadaa malaa'igti waa tan camalkiisina waa kan meelaad ka baxdaa ma jirto washahidat alacdaa'u waljawaarixu wabadat alsaw-aatu walfadaa'ixu wuxuu leeyahay washahidat waxa markhaatiga furaysa haddaad isgiijiso alacdaa'u waljawaarixu xubnihii gacmihii iyo lugihii aad ku samaynaysay xumaanta ayaa hadlaya waxaad ohanaysaa ilaah malaa taan baan samayn malaa'igtaa been iga sheegtay murankaa lagu ogol yahay afkaa la aamusiinaya gacantii baa hadlaysa waad xadday maan xadin maalintii hiblaaye ahayd goobtii halkaas ahayd ninkii hebel ahaa waanigii ka qaaday bay odhanaysa markhaatigii waxaa ku furaysa gacantiisii iyo lugtiisii xubintii gashay dembiga ayaa haddayso markhaatiga furaysa wabadat الsaw-aatu wاlfadaaixu wabadat waxa soo daahiraysoo banaanka imanaysa aلsaw-aatu xumaantooyinkii wاlfadaaixu iyo ceebihii yowma tubla saraa'ir yowma tubla saraa'ir waa maalinta waxyaabaha dadku ay qarsanayeen banaanka lasoo dhigayo wax kastaa waa calan banaanka yaalaan waa kashif iyo fadeexad wabadat الsaw-aatu waxa soo muuqday waxyaabihii xumxumaa xumaantooyinkii waalfadaa'ixu iyo fadeexadihii fadeexad kale ma jirto xumaan kalena ma jirto xumaanta keliya hatay xumaan loo aqoonsan yahay waa dembiga iyo cisyaanka iyo ilaahay subxaana wa tacala in la diido kaasoo keliya hataa foolxumaa foolxuma aan ta ahayn ma jirtaba dadku ceebaa wax kale u yaqaanaan waxyaaba kale loo yaqaanaa ceeba laakiin ceebuhu ceebtu waxay tahay waa dembiga iyo macsida waa gaalnimada waa shirkiga waa kufriga waa bidcada waxyaabaha noocaasa ayaa fadeexadda qof inaka inaga mida oo aan ceeb qarsanayni ma jiro qof inaka inaga mida aan ceeb huursanayni dembiya ma jiro ninka idhaha anigu saa lay arkee la yaqaanuun baan ahay been buu ilahay u sheegay ilaahay subxaanahu watacaala aynu weydiisanno ilahay ceebtan inu asturo allaahuma astur cawraatina wa aamin rawcaatina ilaahw ceebteeda astur waa waxaan isleeyahay ducooyinka ugu waaweyn ee lagu ducaysta waxaa ka mid a ilaahw ceebteeda astur ilaahw ceebteeda astur wabadat الsaw-aatu wاlfadaa'ixu waxaa muuqday saw-aadkii xumaantooyinkii wاlfadaa'ixu iyo fadeexadihii dadku ay qarsanayeen wabtuliyat banaankaa lasoo dhigay hunaalika halkaas qiyaamaha iyo bankaas waxaa lasoo dhigay banaanka asaraa'iru waxyaabihii siraha ahaa wankashafa almakfiyu wankashafa waxaa faydmay almakfiyu kii lagu qarinaayey fi damaa'iri caloosha waxyaabihii caloosha lagu haystay ee qofku uliqsanaa ee cidna aanu u sheegahayn ee isigaa ilaahay isla ogaayeen oo keliya ayaa banaanka imanaya dadkaasi waa wada mu'miniin way wada shahaadanayaan masaajidkaay ku jiraan way wada tukanayaan laakiin qaarna iimaanku waa ka dhab qaarna waa ka been qofka waxaa lagu xukumayaa maalintaa qiyaamaha caloosha waxaa ku jira adduunka waxaa lagu xukumayaa dadka maanta waxa daahirka ee muuqda inanka lanooma dirsan qofka inu jeexjeexno aynu ka dhaadhacno muxuu uga jeedaa calooshiisa maxaa ku jira ma ka dhabaa mise waa ka been wuu tukanaya salaadani ma ka dhabaa mise waa ka been lanooma dirsan innaka maanta waxaa lanoo dirsaday camalka daahirka ee qofkaa muuqda in lagu xukumo waxa uu sheegto ee uu noo muujisto ayaa lagu xukumaya laakiin maalinta qiyaamaha xaqiiqadu waxay tahay waxaad muujisanaysay maahe caloosha maxaa kugu jiray qalbigaaga muxuu ahaa camalkii quruxda badnaa aad samaynaysay meelahay dartii baad u samaynaysay mise wax kale ka ahayd qaar baa isqurxin ha lagu ammaano ha lagu jeclaado ha lagu raaco shacbiyad aad heshid caan aad noqotid waxyaaba noocaasa oo waxyaaba dee ikhlaaska dhaawaca amba baabiiyoah ayuu qofku wax u samaynayay maalintaa qiyaamata lagu xisaabtamaya waa taas laakiin adduunka maanta maa maxaanu dadka kula xisaabtamaynaa waxaa daahirka ayaa muuqda wuxuu leeyahay marka wan wankashafa almakfiyu waxa faydmay oo daaha laga qaaday almakfiyu wixii ku qarsoonaa fi damaa'iri damiirka iyo qalbiga iyo caqli caloosha iyo qalbiga wixii kuda ku dahsoonaa ee dadku aanay arkahayn ayaa banaanka lasoo dhigaya wa nushirat saxaa'ifu alacmaali wa nushirat waxaa la faafiyey oo la shaaciyey saxaa'ifu alacmaali acmaasha dadku ay qabanayeen waraaqaha ay ku qoraayeen wixii wanaag ahaana waxay ku qoran yihiin saxaa'if iyo xaashiyo xumaantiina waxay ku qoran tahay xaashiyo laba malag baa kala sida kani xasanaadkii buu sidaa kana sayi-aadkii buu sidaa tuukhadu biاlyamiini waashimaal dadkana waxaa loo kala kaxaynayaa xagga midigta oo jannada ah iyo xagga bidixda oo naarta duuba liman yaakudu biاlyamiini kitaabuhu bushraa bixuuri ciini wuxuu leeyahay bushraa duuba waxa janno galay maalintaa waxa badbaado ayaan leh maalintaa waxa nasiib leh liman midka yaahudu kitaabahu bilyamiin kitaabkiisu xagga midigta uu qabadsiiyo faamaa man uutiya kitaab kitaab kitaabahu biyamiinihi fasawfa yuxaasabu xisaaban yasiira qofka laga siiyo kitaabkiisa midigta xisaab wana yasiiraho fudud oo debacsan baa la xisaabinaya aayadda kale maxay leedahay fayaquulu haa-um iqra'uu kitaabiya إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية إلى آخره قفك ولو الوارنيا قفك يوبقنيا تلو محال كاغو محون نقن دونا تلو كتابك حقا لقاسين دونا ما قعنت بدحدا مسمدكتا تلو من نار باد جلي تلو ما جنات جلي تلو محاك قدع قفك استابا يساقو إسله مركا مدكتا لوغا ديبو وكالبت بضنيا قفك ولا عرر يا كتابك وكالو يا أخريا markaas dadkii buu tustusaya kaali maxaa igu qoran halkaan tegaya waa jannadee ka kalena xaalkiisu waa maxay faamaa man uutiya kitaabahu kitaabahu bishimaalihi e yaquulu yaa laytanii lam uuta kitaabiya walam adri maa xisaabiya yaa laytahaa kaanat alqaadiya ma agna canii maaliya calaacal iyo tawaawac waxba aan qabanahayn tawaawac iyo calaacal waxba aan qabanahayn ayuu ku tawaawacaya ma xoolahayga muxuu taray maalkayga muxuu taray reerkaygu muxuu taray waxaan ku mashquulsanaa maxay tareen weligaaba qayli weligaaba tawaawaco calaacal naarta qofkaasna la geenaya wuxuu ku leeyahay duuba waxaa janno galay liman qofka yaahudu kitaabuhu kitaabkiisu uu kaxaynayo bilyamiini xagga amba yaahudu ku qaadanaya kitaabahu kitaabkiisa ku qaadanaya bilyamiini ku qaadanaya midigta kaasaa janno galo wanaagsanaado ayaan leh bushraa bixuuri ciinin waxaa loogu bushaareeyey kaasi bushaaradiisu ay tahay xuuralcayn walweylu halaag halaag kale ma jiro waxa halaagsamay lilaakhidi bishimaali ninka ku qaatay kitaabkiisii bidixda waraa'a dahri liljaxiimi saali waraa'a dahri oo dhabarka laga siiyey saali waxa uu gelayaa liljaxiimi jaxiime ayuu gelayaa waalwasnu in la miisaamo bilqisti waxaa ka mida walwasnu baa ka mida maalinta qiyaamaha iyo aakhire in la rumeeyo waliimaanu bilyowmi alaakhir waxaa ka mida aliimaanu bilwasni bilqisti in maalinta qiyaamaha la miisaamayo oo miisaana cadaalada la saarayo falaa dulma dulmina aanu jirin qofka wixii uu shaqaystay baa loo miisaamayaa waxaa la miisaamayaa acmaasha dadka waxaa la miisaamayaa saxaayifta waxaa la miisaamayaa qofka laftiisii iimaankiisa iyo iimaan darradiisa iimaankiisa xooggiisa iyo iimaankiisa itaaldaradiisa falaa dulma dulmi ma jiro maalintaa la isdulmin maayo oo la isribayn maayo walaa yuukhadu cabdun addoonna lagu qaban maayo lagu ciqaabi maayo bisiwa maa camila wuxuu sameeyey mooyane wax ka la saari maayo walaalkaa baa islan sameeya lagu qabanaya reerkiinaa waxaan galay oo adigaa lagaa jarayaa laguu qaban maayo cadaaladdu waxay tahay qofku wixii uu galay inbaa lagu xisaabiya haddii wanaagsan tahayna adunbaa aabbaha baa wanaagsanaa adigoo ehlu naara ka bax lagu odhan maayo falaa yuukhadu cabdun walaa yuukhadu cabdun addoonna loo qaban maayo bisiwa maa camila wixii uu sameeyey waxaan ahayn walaa tasiru waasiratun wisra ukhraa nafna loo qaban maayo waxay samaysay waxaan ahayn halkaa qodob baan baraarujinayaa maalmaha dambe oo idinka maqlaya oo oromadii iyo soomaaliya waxbaa islaynaya halkaasaa dad lagu laayey ma oromaa laysay mise balaayo kalaa laysay waxyeello weyn baa ka dhacday halkaa dad fara badan oo muslimiina ku dhintay meesha allah u naxariisto ninka halkaa oromada jooga halkaa baabuli iyo meelaha dadka lagu laayey ee dadka laayey iyo ninka miskiinka ee hargeyso jooga oromada ahi maxaa ka dhexeeya oromonimo sooma ninkaasi dembiguu galay ka halkan jooga miyaa loo qabanaya waa dembi iyo xaaraan weeye qofka muslimkaa shaksiyaddiisu waxay gashay qofku haddii walaalkii uu wax dilo isaga looma dili karo isagun baa loo qabsanaya maalinta qiyaamaha isaga oo keliya ka mas-uula qofku waxa uu galay isagun baa lagala xisaabtamaya oramaa wax disho oramada halka joogtaan laynaya meel allaaliya meel ay ku taallaa ma jirto laa caqlan walaa sharcan walaa tasiru waasiratun wisra ukhra fi dunya walaakhira waa sax qofku wuxuu galay un baa laga jaraa halkan jooga dadka haddii uu laayey qofkii uu ka dilay baa gacanta loo gelinaya dee kaasa amba dilaya amba cafinaya amba diyo ka qaadanaya laakiin nin miskiinoo halkaa iska marmaraya oo muslina oo markii horeba gaajo kuula yimi mid oromaabaa dad ku laaya meelheblaya nakan baan dilayaa waa nacasnimo iyo maangaabnimo iyo diindaro wey diindaro weeyaan marka ilaahay subxana wa taala cadaaladiisa waxaa ka mid ah walaa yukhadu cabdu bisiwa maa camila addoonnan looma qabto wuxuu qabtee waxaan ahayn ilaahay subxana wa taala cadaaladiisa laysuu sawaa'an kuwii kiristaanka ahaa ee gaalada ahaa ilaahay subxana wa taala wuxuu leey ma sinna minhum ummatun muqtasida qaar baa jira muminiin qaar baa jira muqtasida qaar baa waa dadkii kiristaanka aan jiray yuhuudii baan sinayn gaaladii baan sinayn qaar fara badan waa faasiqiin waa mujrimiin qaarna waa mu'miniin cadaaladdu waxay tahay qofku wuxuu galay oo keliya taa la xisaabiya magac iyo isam laguma dembaabo dembina laguma galo jinsiyad qofku uu leeyahay laguma dili karo reer hebel baa tahay qofku miyuu doortay reer hebelnimada ma ka bixi karaa oromonimada qofku ma iska masixi karaa ila waata xumaatay qofkii waa la dilay oromonimadii waan ka baxayo soomaali baan ahay anba qof kalaan ahay qofku miyuu odhan karaa muu dooran shareecadu ma qabto qofka in jinsi loo dilo oo qabiil loo dilo oo isam loo dilo oo wax kale loo dilo qofku wuxuu galay ayuunbaa loo dili karaa un bes marka wuxuu leeyahay walaa yuukhadu cabdun addoonna looma qabto bisiwa maa camila wuxuu sameeyey waxaan ahayn fa bayna naajin raajixin miisaanuhu wa muqrifin awbaqahu awbaqahu cidwaanuhu wuxuu leeyahay fa bayn dadkii labee udhaxeeyaan fannaasu bayna inayn dadku labay u dhaxeeyaan naajin mid badbaaday raajixin uu cuslaaday miisaanuhu miisaankiisuu cuslaaday faama man haqulat mawaasiinu qofka miisaankiisu cuslaaday yani miisaankii xasanaadkiisa qofkii baa loo loo nisbeeyey qofka miisaanka uu leeyahay labada labada kafadood waa ka u cuslaadunbu isagu leeyahy hadduu umaa hadduu xun yahayna kiisii baa maaragtay kiisu waa ka hadduu cuslaado ka khayrkuna kiisu waa kaa fa bayna naajin dadka waxaa u dhexeeyaan laba oo mid badbaadaya oo raajixin uu cuslaaday miisaanuhu miisaankiisu uu cuslaaday wa muqrifin mid mid halaagsamay amba dembi galay awbaqahu amba daadegay awbaqahu uu halaagay cudwaanuhu cudwaankiisi yani macaasidiisi buu jeeda macaasidiisii iyo dembiyadii uu galay ay halaageen oo dembiyadiisi ay ka cuslaadeen xasanaadkiisii wayansibu ljisru wayunsabu ljisru amba wayansibu ljisra labadaba waa la odhan karaa wuxuu ilaahay uu taagaya uu qotominayaa beriijkii waa siraadkii bilamtiraa'i iyadoo aan muran ku jirin meesha kamaa ataa fii muxkami alanbaa'i sida aayaadka iyo axaadiista cadcad ee muxkamkaa ku timi yajuusuhu nnaasu dadku waxay kaga gudbayaan calaa axwaalin xaalado kala duwan biqadri kasbihim min alacmaali intaa ay leeg tahay acmaashoodii ay kasbadeen qofka camalkiisi uu xoogan yahay xoog buu ku dhaafayaa meesha iyo orod iyo durduro qofka camalkiisa uu daciifa u taa daraana qaarna waabay ku dhacayaano ma dhaafi karaan qaarna rafaad iyo sakaraad iyo dhibaatay ku dhaafayaan wannaaru fa bayna mujtaazin ila aljinaani fa bayna dadkuna tanna way qaybsamayaan waxay uqaybsa u qaybsamayaan mujtaazin mid u tallaabay ila aljinaani jannada bimacnaa beriishku waxa uu dul maraa jahannama wain minkum ilaa waaliduhaa kaana calaa rabbika xatman maqdiya jahannama qof kastaaba xaggeeda horta wuu qabanaya wuu dhaqaaqaya xaggeeda jahanamana waxaa ka shisheeyo dhinaca she ka xiga jannadii markaa biriishkaasaa lagu gaadhaya camalkaagu hadduu wanaagsan yahayna biriishkaa waad dhaafaysaa oo jahanamo ku dhici maysid biriishkaas siraadkaasi jahanamuu dul maraya haddii qofka camalkiisu uu liitana halkaasuu ka shalwanaya oo ka dhacaya qaarkood baa dirqi ku dhaafaya laakiin isku wada qaado midna wuxuu ku dhaafaya ilbiriqsi ishaasi intay saa isugu dhacaysa ay kala boodayso oo kale koonahan buu taagan yahay mise koonaha kaleu taagan yahy waa ambiyada dadka qaarkoodna sida hilaaca oo kale hilaaca waa la arkaa waxoogaa buu sii taagnaadaa dadka qaarkood waxay ku dhaafayaan shayga ugu dheereeya oo kale berigaa maxaa dheerin ma faraskaa dheeraynayey maanta waxyaabaa ugu dheereeya waxa iman doona ya dee maxaa ugu dheeran laydhka soo maaha kahrabada ayaa ugu dheereysa iminka shayga ugu dheereeya ee dhaqaaqa ayuu kaasi ku dhaafaya soo socma saasoo soconaysaa qof qof ordaya qof caadi iska shaxartaamaya oo maaragtay lugaynaya mid gurguuranaya mid beerka ku sinqaaya ka ugu dambeeya ee ka soo tallaaba biriishkaasi waa mid caloosha ku soconaya oo dhabarka oo dhan kalaaliibtii iyo xagga sare bahaalihii sudhnaa dhabarka ay ka soo wada dhaawaceen isagoo dirqi ku soo dhaafay kaa wixii ka dambeeya waxay ku daadanayaan jahanamay ku daadanayaan walciyaadu billah yajuusuhu nnaasu dadku waxay kaga tallaabayaan calaa axwaalin xaalado kala duwan biqadri kasbihi min alacmaali inta ay leeg tahay acmaasha ay kasbadeen ayay ku tallaabayaan fa bayna mujtaasin ila aljinaani waxaa ku jira dadkii qaar jannada xaggeeda u tallaabay oo dhaafaya oo ka tallaabaya biriijka wa musrifin mid naftiisii ku talax tegey oo dembaabay qul yaa cibaadiya aladiina asrafuu calaa anfusihim waa qofku naftiisa wuxuu dulmiyaa oo naftiisa ku gaboodfalaa marka dee xumaan uu samey xumaanta uu kusii daayo ee uu soo qaban waayo naftiisa uu hogaanba u samayn waayo ee waxay doontaa ay samayso maalintaasu qofku xisaabteeda garanayaayo yukabu fi niiraani wuu ka shalwanayaa meeshaas qofku naarta ayuu weji weji ugu dhacaya wannaaru waljannatu xaqun wahumaa mawjuudataani laa fanaa'a lahumaa wuxuu leeyahay wannaaru naartu waljannatu jannadu xaqun waa xaq wahumaa jannada iyo naartu mawjuudataani way joogaanoo hadda way abuuran yihiin laa fanaa'a lahumaa mana dhammaan doonaan haddana way joogaan mana dhammaanayaano weligood way jirayaan وxawd khayr الkhalq xaq wbih yshرb fi اlأkhrى jamiicu xisbihi inta aynu ku dayno slى اllahuma وslm وbaarak عalى سyidina mحamed وآlih وصaحbi وsلم